magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan gaar ahaan goobaha ganacsiga magaalada waxaa kusoo badanaya isticmaalka kaamarooyinka loo yaqaano c c t v kuwaasi oo door ka qaatay ilaalinta waxyaabaha ay iibiyaan ganacsatada kaamarooyinkan ayaa loo isticmaalaa ilaalinta amniga goobaha lagu xiro helitaanka qofka wax dhacay ama xaday iyo waxyaabo kale iyadoo adagtahay in la inkiro dhacdo si qaldan kaamarada horteeda dad lagu geystay qaar ka mid a ganacsatada isticmaala kaamarooyinka magaalada beledweyne si ay u xaqiijiyaan amniga hantidooda ayaa ka warbixiyey faa-iidooyinka ka dhaxleen xiritaanka kaamarooyinka amniga magacii waa maxamed cabdi xasan kaamirada waa shay aada u muhiimsan waxyaalo badan ay taraysaa kaamirada tuugada iyo dadka ku dhacaya iyo wixii xitaa beri qof aa u dhiibtay aa ku murantaan iyo waxyaalo badan oo kaamirada aada ugu fiican yahay sidoo kale kaamirada waa ilaalaha labaad qofka marka laga tago waa ilaalaha labaad oo hantida ilaalinayso waxtar badan oo leeyahay marar qaar waxaa dhaco qofaa wax kaa qaada adoo mashquulsan iskafaaloo kuu diraa miiska wax saaran oo qaadanaa adima ka warhaysid qofkii markuu baxa kadibaa waxaa soo xasuusinaya inuu shay kaa maqan yahay qofkiina ma taqaanid waxaa samaynaysaa adoo qofkii ku degdegin kaamaradiyaa raadinaysaa waa daaraysaa waa fiirinaysaa qofkii arkay qofkii haddaa taqaanid waa ku raadinaysaa muuqaalkiyaa hordhigaysaa haddaa aqoonina dadka ku agdhowaa tusaysaa qofba qof soo kugu dhiibaa qofba qof soo kugu dhiibaya marka dambe qofkaa lagu geynaa meeshan waa magaalo gobol waa dad iswada yaqaanaa degan qofkan qofka qofka labaad doo kuu sheegan qofka saddexaad qofka afraadaa kuu sheegaya intaas hadaa fahmi waasid waxaa dhigaysaa facebooka facebookana waxaa dadka dhanaa wada fiirsado waa lagu soo xiriiraa qofkii sidii waa lagu hagaajinaa kaamirada c c saasay ku fiican tahay walaa ujeedooyinka u keensana waxaa kamid ah in hantideena aan ku ilaalsano wax walba muran keenana kaamiradaas uu kala baxo dadaa xitaa alaab uu cabeynaynaa jimlo camal aa kagadeynaa miiska alaabta lasoo saaraa shay walba toban toban xaba camal aa laga tirinaa si kaamiradan ay u duubto qofkia loo cabeynaa kartoona lagu xiraa waa lagu dhiibaa qofkii wuxuu leeyahay marka adoo tirada sax ku ahay oo wuxuu ku dhahaa alaabtii hebel ahay toban xabaa karabay sideed xabaa iisoo dhiibta kaamiradiyaa ku laabanaysaa tiradiyaa sixaysaa inuu kuu saxsanaya arkaysaa waa u diree qofka waa kana toban xabo kaamiradii markaa ku xareynaya kartoonka waa kuu duubay waa kaya haddii oo kaa saxan yahana sideed xab haddaa ugelisana kaamirada sheegaysa walaalo waa qaldamay waa kuu soo dhiiba ha leedahay waxyaalo badan oo taraa kaamirada magacayga waxaa la yidhaha ismail cabdulqaadir macalin waxaan kamid ahaa ganacsatada magaalada beledweyne waxaan isticmaalnaa kaamirada si sida runtii faa'iido badan ay noo leedahay lasoo koobi karin waxaana ka mid a qof markuu wax ka qaada in ka heli karto meeshaas duuba qaado qofkaas horey dhacdooyin badan aa ii soo maray kaamirooyinku faa'iidooyin badan ay noo leeyihiin dadka kale waxaan leenahay kaamirooyinka isticmaala muddo badanaa isticmaalayna annaga midaan midaa ka horreysay waxyaabaha iibina waxaa ka mid ah talaafiyada elektroniga nooc walba ku saabsan kaamirada waxay ku xiran tahay meel aysan dadka kale arkayn magacaygu waa cabdiraxmaan cabdiraxmaan cabdi yuusuf marka waxaan ka mid ahay ganacsatada magaalada beledweyne markaan ka hadlo kaamirooyinka faa'iidada ay leeyihiin waxaa ka mide marka waxyaabaha qaar anagana laga xado oo kaleeto kadib aan u baarnaa kaamirada waan aragnaa qofkii asiga oo dhahayo ma arkin waxaan waxaan ma hadin ma ma arkin wallaahi bilaahi iga tahay ma maya asoo ku haya kaamirad markii la tusuu leeya walaalayaalo waa ceebow raalli ahaada wixiina waa kuwaanaha yaa lii sheegin marka kaamirooyinka aad iyo aad aad iyo aad u anfacayin xataa haddaan nahay ganacsatada magaalada beledweyne aad inoo anfaceen aad iyo aad door fiican ay ka qaadanaysaa waayo ninkii wixii markii markii la tuso asigoo wixii xadaya ama wixii gacanta ku hayo waxaa waaye markhaati ma u baahnabo sigaa markhaati isku ebo marka sidii iyo si kasi wuxuu isku dayaaba inuu xataa idin tugtugo dho walaalayalow saan ma ahan raalli noqdo wixiina waa kuwana ma fahanti macnaha maxkamad waaba ka fiican tahayba waayo markhaati oo oo cad oo bayaana la hayaa